alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wabacd adducaa lilmayiti fi salaati calayh waxaan kusoo jirnay kitaabkii xisnulmuslim waxaan soo gaarnay ducada qofkan dhintay loogu ducaynayo marka janaasada lagu tukanayo dad badan waxa weyan janaasada markii la tukanayo loo istaago way iska kala yaacaan ajarka ku jiraana waa ajar aada u weyn nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu sheegay qofka janaasada ku tukada meydka hal qiiraad inuu leeyahay qiiraadkana buurta weyn ee uxud wax la ego ajra inay tuu nabigu ku sheegay sala allahu caleyhi wasalam in badan marka waxa u keena sababta u keenta waxay tahay inay ka cararaan janaasada waysan garanayn qaabka loogu tukado qaabka loogu tukadaana wax dhib badan ma ahan waad istaagin markaad istaagto allahu akbar ayaad leedahay oo salaadiiad ku xidhan allahu akbar taas kadib faatixadaad aqrin markaad dhammaydana allahu akbar aad leedahay markaad allahu akbar tiran nabigaad ku sallin sala allahu caleyhi wasalam markaad nabiga salligiisa dhammaydana allahu akbar aad leedahay kadibna ducada ayaad aqrin khalaas markaad ducada aqrido allahu akbar aad leedahay waaba kuu dhammaatay salaaddii waad ka bixin kadib waa afartaas takbiiro oo takbiirta ugu horeyda faatixa la aqriyo markaas takbiirta labaad marka lagu dhawaaqana salliga nabiga la aqriyo sala allahu caleyhi wasalam takbiirta saddexaad ka gadaalna meydkaa loo duceeya allahuma kfir lahu warxamhu haddaad tira waa u duceey allahuma kfir lahu warxamhu allahuma kfir lahu warxamhu haddaad ka badan xifdidana ka wanaagsan marka ducooyinka loogu duceeya way badan yihiin laakiin kuwa nabiga ka sugnaaday sala allahu caleyhi wasalama oo aadna u qiimaha badan kuwaas weeye ayuu wax ka sheegaya kitaabku adducaa-u ducada loogu duceeyay lilmayiti qof ka dhintay fi salaati ma ducaan ka soo tegey haa hal ducaan ka soo tegey adducaa-u ducada loogu duceeyo meydka cinda iqmaadi lmeyit meydka marka indhaha loo laabayo adducaa-u ducada loogu duceeyo meydka cinda iqmaadi almeyit meydka marka loo indhalaabayo waxa weeye meydka marka uu dhimanayo naftu ka dhacayso nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay inay ishu raacaydo ruuxda ruuxda marka la qaadayo ishu way raacin saasay indhuhu u kala qaadmayaan u taagmayaan mar alla marka la siibayuu fiirin qofku naftiisiioo la qaadin iyadoo indhihii taagan yihiin ayaa naftii la bixin kadibna sooma celi kara ila indhihii waaba qalaleenba oo macnaha naftii iyo ruuxdii uu qofku ku shaqaynayaba waa ka dhamaatay kadib ishii maba dhaqdhaqaaji karo marka qofka marka naftu ka dhacdo indhuhu way kala qaadmayaanoo meeshii nafta lala aada iyagoo fiirinayaa ruuxdii ka dhac oo dareenkii ka tegi sidaasay marka u taagmayaan sidaasay u taagmayaan marka nabiga sala allahu caleyhi wasalam ducu marka uu ugu duceeyaa jirta saxaabi oo dhintay oo la dhihi jiray abisalama marka ducadaas ayuu shiku halkan noogu sheegaya waa qof kasta marka marka uu dhinto indhaha waxaa sunnaa in layskugu dhejiyo ducadaana loogu duceeyo sidaasaa sunnaa sidaasaa sunnaa waxaa laleeyahay allahuma qfir ilaahu u dambi dhaaf lifulaanin hebel bismihi magiciisa loogu dhawaaqi magiciisa inta ku dhawaaqdo qofka dhintay ayaad leedahay allahuma qfir lifulaani nabiga sala allahu caleyhi wasalam abu abusalama ayaa la dhihi jiray saxaabiga oo waxa weeyaan dhintay markuu usoo galay allahuma qfir liabi salama ayuu yihi nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka waxay leedahay qofka magaciisaad ugu dhawaaqi abisalama aa la dhihi jiray saxaabigaas nabigu magaciisa ku dhawaaq magaciis adiga marka kan dhinta magaciisaad ku dhawaaqi waxaa leedahay allahuma qfir lifulaanin ilaahu hebel u dambi dhaaf bismi magaciisaad ku dhawaaqi warfac ilaahu kor yeel darajat darajatow darajadiisa filmahdiyiina kuwa la hanuuniyey dhexdooda ilaahu ku kor yeel dadka la hanuuniyey oo ilaahay hanuuniyey ilaahu kuwaas darajadiisa ku kor yeel wakhlufhu ilaahu uga qaliif noqo fii caqibihi dadkii uu ka tegey fil kaabiriina kuwa baaqiga dhexdooda ilaahu adu uga qaliif noqo wixii uu ka tegey ee caruur ah ee haween ah ee dad waxa weya waalidiin ah ee dadkaas inay dayacmaan laga cabsanayo ilaahow wixii uu ka tegey aduu khaliif uga noqo oo u xifdi saasaad leeda wakhlufu ilaahu khaliif uga noqo uga badal noqo fii caqibihi wixi uu ka tegey filqaabiriina kuwa baaqiga dhexdooda waqfir lanaa ilaahu anagana noo dhaaf walahu asagana u dhaaf yaa raba alcaalamiina caalamyaalka rabbigoodo wafsax ilaahu u waasici lahu qofkan dhintay fii qabri qabriga ilaahu u waasici taasuna waxay kutusaydaa dadka dhintay gabal qubuuraha waa loo waasicin qabriga ayaa ilaahay qaar u waasicina ishu meeshay wax ka aragto ayaa la gaarsiina wa nawirhu ilaahu u nuuri lahu qofkan fiihi qabriga tan waxay kutusaydaa qubuuraha dadka gabal waa loo nuurin oo iftiina loogu shidi meesha baynamaa dadka gabal qubuuraha waa lagu ciriiriyin qabrigaa isku imaan ilaa labada feerood ay isdhaafaan qaar waxa weye qabrigii mugdiya looga dhigin qaarna waa loo iftiimin waana loo waasicin ilahay qabrigaa noo nuuri nabiga sala allahu caleyh wasalam markii uu abisalame u duceeyey oo indhaha u laabayey indhaha in la laaba waa sunna qofka la iskugu dhejiyo dabaa qayliyey oo qaraabadiisii ka mid ah markaasaa nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam laa tadcuu calaa anfusikum ilaa bikhayrin fa ina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun waxa weeye qofaa idinka dhintay sow ma ahan naftiinna waxaan khayr ahayn hagu yeerinina oo balaayaa nagu dhacday waa noo dhammaatay waa qasaarnay hadhihinina sababtoo a waxaad ku dhawaaqdaan malaa'igtu waa idin aaminin hadaad tirahdaan waa qasaarnay malaigtu waxaa lehda aamiin qasaara marka balaayaha u yeeranina ha qayla dhaaminina ha booyinina taasna waa muhiim dadka dhintay in lagu baraarujiyo iyadana adducaau ducada loogu ducaynaa lilmeyiti qofka dhintay fii salaatihi tukashada caleyhi korkiisa lagu tukana salaada qofka marka lagu tukanaa janaasada ducadii loogu ducay lahaa ayaan halkaana ka gelaynaa ducadan ugu soo hormariyay weliba duca aada u qiimo badan u macaan badan weeyaan saxaabiga wariyey saxaabiga wariyey cawf ibnu maalik ayaa leeraa radia allahu canhu wuxuu yidhi markaan arkay nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo ducadan ku duceeyey waxaan is idhi allah yaa kaa dhiga meydkan oo kale macnaha nasiib haddaad u heli laheed inaad inta dhibato nabigoo jooga uu nabigu sidan kuugu duceeyo taasaan jeclaystay marka ducaa aada u macaan badan u qiimo badan weeye wuxuu leeyahay oo nabigu sala allahu caleyh wasalam yidhi markuu meydka ku tukaday allaahuma allow ikfir lahu ilaahu u dembi dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso wa caafihi ilaahu meydkan caafi wacfu canhu ilaahu meydkan iska cafi wa akrim ilaahu karaamee nusulahu martiqaadkiisa ilaahu karaamee martiqaadka aad u diyaariday ilaahu karaamee wa wasic allow waasiciyo u ballaari mudkhalahu meesha la geliyey la meel cidhiiriyaha la geliy waad aragta wa wasixu ilaahu u waasiciyo u ballaari mudkhalahu meesha la geliyey taasuna sida xadiidkii hore kale waxay ku tusin dadka dhintay gobol ka mida qabriga waa loo ballaarin ilaahay kuwa loo ballaariy ha nagu daro waqsilhu ilaahu qofkan ku mayr bilmaa-i biyo wathalji baraf walberadi qabow ilaahu ku mayr macnaha waa xeeldheeraansho uu ku xeel dheeraanayo oo uu leeyahay ilaahu subxaanahu wa tacaala dunuubta ka nadiifi sida marada saddex goor biyo kala duwan lagu mayray wasaqda ay nadiif uga noqoto ilaahu dunuubta ka nadiifi sidaas weeye wanaqihi ilaahu qofkan ka nadiifi min alkhadaayaa gafafyaalkii uu galay iyo dunuubtii uu galay kamaa naqayta sidaad uga nadiifida athawba marada kamaa naqayta sidaad uga nadiifiday athawba alabyada marada cad marada cad sidaad wasaqda uga dhammayday ilaahow sidaas uga dhammay asna kamaa naqayta sidaad uga nadiifiday athawba alabyada marada cad min addanasi uskaga ama wasaqda wa abdilhu ilaahow bedel sii qofkan dhintay daaran guri gurigaasoo khayran ka khayr badan min daarihi gurigiisii uu adduunka ku noolaa gurigiisii uu adduunka ku noolaa jiray ilaahu guri ka khayr badan ilaahu bedel u sii wa ahlan ilaahu ehel khayr u sii ehelkaasoo khayran ka khayr badan min ahli ehelkiisii ehelkiisii uu la noolaa jiray ehel ka khayr badan ilaahu sii wa zawjan zawjo ilaahu sii iyo xaas khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisii marka bacd culamaa waxay yidhaahdeen hadday tahay qof ka dhintay qof dumar ah lagu dari maayo wa zawjan khayran min zawji sababtoo ah gabadhii haddii nin guursaday oo ay dhimato oo jannada labadoodii wada galaan ninkaas ayaa waxa weeyaan hadhow zawjkeedii marka ninkeedii nin ka khayr badan allow si loogu ducay maa yidhaah laakiin sawaabka wuxuu yahay in loogu ducaynayo oo waxa weeye xataa haddii ninkii hore la siinaa asagoo sidiiya la siima ee asagoo sifaadiisii la bedelay oo sifaadii uu adduunka lahaa ka qiimo badan oo ka khayr badan ayaa la siina marka zawjkeedii zawj ka khayr badan in alla siiyo waa loogu ducaynaa sidaas nabigu ninka ugu duceeyey sala allahu caleyh wasalam sababtoo asagii xataa haddii la siiyo sidii maahan sifaadiisiyaa la bedelay sidii marka uu adduunka ah waa ka khayr badanya marka marka waa loogu ducayn wa zawjan ilaahow zawjsi khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisii ka khayr badan wa adkhilhu allow geli aljannata jannada waacidhu allow ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa cadaabi naari naarta cadaabkeeda labadaba allow ka badbaadi xadiidkana cawf ibnu maalik ayaa wariyay radia allahu canhu waxaan baraarujinaynaa damaa'irta ku jirta xadiidka allahuma kfir lahu waarxamhu wa caafihi wacfu canhu sidaase waa wada damiirkaas wada mufradka oo gaa'ibka ah haddii gabar lagu tukanayo qofka lagu tukanayo qof dumara tahay ma la bedelin damaa'irta allahuma kfir lahaa waarxamhaa ma laleeyahay mase la dhihi ma sheika la ihahda maxamed shamsulxaq alcadiim aabadi ee cawnulmacbuudka sharxiisa leh markuu xadiidkan sharxaya wuxuu yidhi falirajuli lmutabici lisunnati waxa weeyaan qofka sunnada nabiga raacaya sala allahu calayhi wasalam waa inuu ducadan ku duceeyo alfaada nabigana ku duceeyo ousan damiirna bedelin waxna ka taaban sidaas ugu duceeyo falirajuli almutabici sunnati an yadcuwa lihadihi alfaad waa inuu alfaadan bihadihi alfaad alfaada nabiga waa inuu ku duceeyo alwaaridati fi laxaadiid ee axaadiista kusoo aroortay wuxuu yidhi sawaaun kaana almeyitu dakanan aw unthaa rag iyo dumar waxay rabaan ha aadin cidda qofka lagu tukan waxaa markaas dhihi karta ee haddii waxa wey weliba wuxuu yidhi walaa yuxawilu damaa'ir damayrta kala badbedeli ma oo cidda lagu tukanaa fiiri maayee allahuma kfir lahu daasuu ku wadaa sababtu waa maxay wuxuu yidhi damiirku wuxuu u laaban meyd rag iyo dumar waxay rabaan bahaadeen waana ku dhaca oo waxa weye meydka mudakerka iyo mucanadka labadaba waa ku rumooba marka allahuma kfir lahu ilaahu meydkan u dambi dhaaf waa hadday gabar tahay waa meyd hadday nin tahayna waa meyd damiirku marka meyid waa u wada laabana waa ku rumooba lafdigii nabigana waata saas darteeda nafdiga labigana waad raacin luqadiina waa kuu sawaabo nin haddaad ku tukanna waa meyd meydna waxa wey damiirka waa loo celiyaa oo qaa'ibka oo mufradka ah oo mudakerka ah mu'anath hadduy tahayna waa meyd damiirkana waa loo celiyaa marka damiirkiina waa ku rumoobin sunnadiina waad ku sugnaanin sidaas ayuu yidhi markuu xadiidkan sharxayo waxa weeye juska sideedaad safxada saddex boqol konton iyo lix wey waxaad kaleeto markaad ku tukanayso ku ducay kartaa ducadan iyadana waxaad leedahay allaahuma kfir lixayina ilaahu qofka naga qofkeena nool u naxariiso oo u dembi dhaaf macnaha allahuma kfir u dembi dhaaf lixayina keenna nool wa mayitinaa keenna dhintay wa shaahidinaa kaanaga jooga wa qaa'ibinaa keenna maqan wa sakiirinaa kaanaga yar wa kabiirinaa keenna weyn wa dakarinaa raggeenna wa unthaanaa dhadigeenna allaahumma allaw man axyaytahu qofkaad noolaydo minaa annaga xaalu naga mid yahay fa axyii ku noolee calal islaam islaamnimo ku noole waman tawafaytahu ilaahu qofkaad oofsato minaa annaga xaalu naga mid yahay fa tawafahu ilaahu oofso calal iimaani ilaahu iimaanka ku oofso allaahuma allow laa taxrimnaa ha naga hoojin ajrahu qofkaanaan ku tukayn ajarkaan ka helin ilahu ha naga hoojin oo salaada janaasada ajarkeeda allow nasiib walaa tudilana allow hana baadiyay bacdahu asaga gadaalkiis xadiidkaasna abuu hurayra ayaa wariyay radia allaahu canh waxaad kaloo dhigi kartaa midanaad ku ducaydo allaahuma allah ina fulaan ibna fulaan ina hebel hebel fii dimatika ammaanadaadu ku sugan yahi ilaahu aduu ammaanadaada ku jiraa wa xabli jiwaarika badbaadadeeda ballankeedu ku sugan yahi badbaadadaada ballankeedu ku sugan yahi xabliga waxa weeyaan waa cahdi carabta waxay yiqiineen waxa weeyaan markay safrayaan jaahiligii qabiil qabiil ma dhex mari karin waa dhibaato badneed marka ninka safraya qabiilada uu dhex marayo waa inuu amni ka helaa oo uu yidhaahdaa inaan in dhex maraan rabaa markii amniga la siiyo waxaa la yidhahdaa xabluljiwaar xabluljiwaara la yidhahdaa intaas uu deriska la yahay oo uu ammaanadooda ku jiro waxa weyan amnigoodiiu haystaa marka xabluljiwaarka halkaasu asalkiisu ka yimi wa xabli jiwaarika ilaahu badbaadadaada amniga ballankeediiu ku sugan yahay faqihi allow qofkan ka ilaali min fitnati alqabri qabriga fidnadiisa allow ka ilaali wa cadaabi alqabri qabriga cadaabtiisa allow ka ilaali wa anta adiga ahlulwafaa oofin adaa ehel u ah ballan inaad oofido adaa ehel u ah waalxaqi xaqna adaa ehel u ah fakfir lahu allow u dembi dhaaf warxamhu allow u naxariiso innaka adiga anta algafuuru alla dembi dhaaf badanaad tahay alraxiimu naxariis badan waa hilata ibnu lasqac radia allahu canhu saxaabigaas xadiiskaas wariyey waxaad kaloo ku ducay kartaa ducadan allaahuma allo cabduka addoonkaagii wabnu amatika addoontaadu caruurkan ay dhashay ilaa meydkan hooyadiisu addoon ilaahay soo maha allaahuma allo cabduka addoonkaagii wabnu amatika addoontaada caruurkeedii ixtaaja wuxuu u baahan yahay ilaa raxmatika naxariistaadu u baahan yahay wa anta adigana haniyun mid ka deeqtoonaad tahay can cadaabihi cadaabkiisa in kaana hadduu ahaa muxsinan mid camalka wanaajiyey fa zid allow u siyaadi fii xasanaati ajaryaalkiisa allow hadduu camal wanaagsan la yimid u siyaadi wa in kaana hadduu yahay musii'an mid camalka xumeeyey fa tajaawaz canhu ilaahu ka dhaaf xadiidkaasna abuu hurayra ayaa wariyey radia allahu canhu adducaau ducada loogu duceeyo lilfaradi saqiirka fi salaati tukashada caleyh korkiisa lagu tukana halkan waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan ducada loogu duceeyo qof saqiir ah hadii lagu tukana qof saqiir ah hadii loogu haddii lagu tukana faradka waxaa la ihahdaa ceelalyada ceelalyo ceelalyo macnaheeda ma taqaanaa ceelalyo waxa weeyaan xoolaha ceelka markay ku aroorayaan qofa ka horeeyo xoolaha lalama socdo kaliya ceelkii on looga horreyn xoolaha layskama wado xoolaha markay soo aroorayaan qofaa ka horeeya ceelkii waa inuu usii diyaariya qalabkii lagu waraabi lahaa iyo dadkii waraabi lahaa xoolaha qof iyo laba iyo ma waraabiyaan ma garatay geelii arigii loodii markuu ceelka kusii socdo waa in qof ka horeeya oo u diyaariya dadkii shubi lahaa xoolahan oo u diyaariya xargihii lagu shubi lahaa oo u diyaariya wadaantii ceelka looga soo saari lahaa biyaha oo u diyaariya darkii iyo fuustooyinkii biyaha loogu shubi lahaa qalabkii lagu waraabi lahaa iyo dadkii waraabi lahaa qof diyaariya waa in ka horeeya ma garad marka qofkaas kasii horeeya laydhaha farad ceelaliya laydhaha af soomaaliga ceelaliyo hadan soomaalidu ku mahmaado oo yidhaahdaan markay ceelaliyo heshiido ah xoola biyo cabaan hadday iyaga is dileen xoola biyo macabaay intii tiri ceelka usoo wada hormarta hadday qoorta isku galaan oo sida ceelka biyaha looga baxay ay kala saaro waayaan waa may marka ceelaliyo haddaad maqasho farad haddaad maqasho waa ceelaliyo marka saqiirka maxaa loo leeyahy farad waalidkiisuu kasii horeeya fiiri tashbiih waalidkiisuu ka horeeyey oo u saqiiray berri qiyaamo hadduu u waqlalay caruurkaas caruur saqiira aabiis hooyadiis muslimiin ahaayeen waxa weeyaan loo waqlalay hadduu yahay waxa weeyaan waa u shafeeciya marka wuxuu ka dhigan yahay ceelkii iyo darkii mid uga sii horeeya marka wuu u shafeeci marka saasaa farad loo yiri laakiin waa bishardi in loo waqlalay saqiirkaas sida xadiidka nabiga sala allahu alay wasl kusugnaatay haddaan loo waqlalin shafaacadiisa la heli maayo sidaasuu imaam axmed yiri xadiidka nabiga sidaasuu ku fasira adducaau ducada loogu ducaynayo lilfaradi saqiirka fi salaati tukashada caleyhi lagu tukanayo waxaa la leeyahay allahuma acidhu allow ka badbaadi min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa ilahu cadaabulqabriga ka badbaadi saasaa laleeyahy ilaahu ka badbaadi abuu hurayra hadalkiis weya abu hurayra ayaa sidaas inta saqiir ku tukaday oo aan wax dembiyo gelin uu sidan ku duceeyey saciid ibn musayib wuxuu yidhi waan ka daba tukaday abuu hurayra asagoo ku tukanaya saqiir aan wax dembiyo gelin waxaan ka maqlay yidhi asagoo leh allahuma aciihu min cadaabi alqafri ilahu cadaab qafriga ka badbaadi markaa sidaasaa loogu ducay waxaad kaloo dhigi kartaa ducadan iska quruxda badan oo waxaad dhigi karta waa in qaala hadduu yidhahduu ku yidhi macnaha xadiis maaha tano xataa qowl saxaabi maaha bacd alculamaa ay yidhaahdeen marka waa alfaad carabi oo iska wanaagsan wey marka waxaad kaloo dhigi kartaa waa in qaala hadduu yidhahduu ku yidhi sheikhu allaahuma allow ijcalhu saqiirkan ka dhig faradan ceelalyo oo waalidkiis ka horreeya u shafeeca wadukran kayd allow ka dhig liwaalidayhi labadiisa waalid allow kayd iyo ceelalyo uga dhig wa shafiican mid ergeeyo allow ka dhig shafiicaasoo mujaaban oo waxa weeyaan la aqbalo mid inta ergeeya la aqbalo ilaahayow ka dhig allaahuma allow thaqil cusle bihi saqiirkan sababtiis mawaasiineeyhima mawaasiinahumaa mawaasiinahumaa labadiisa waalid miisaanyaalkooda allow cusle allaahuma allow thaqil cusle bihi bisababihi saqiirka sababtiis mawaasiinahumaa labada waalid miisaankooda wa acdim allow weyne bihi bisababihi saqiirka sababtiis ujuurahumaa ajaryaalkooda wa alxiqhu ilaahow haleeshii caruurkan saqiirkaa bisaalixi lmu'miniin mu'miniinta wan wanaagsan ilaahow ku dar wajcalhu allow saqiirkan yeel fii kafaalati ibraahim nebi ibraahim kafaaladiis caruurta nebi ibraahim kafaalo qaada caruurta mu'miniinta ee saqiiray nabiyullaahi ibraahim ayaa kafaalo qaada oo xanaanay halkaasay joogaan nabiga habeenkii la dhameyey waaba arkayba iyagoo ag jooga waaba arkay nabiga sala allahu caleyh wasalam wajcalhu ilaahow ka dhig saqiirkan fii kafaalati ibraahiima nebi ibraahim kafaaladiisa geli waqihi allow saqiirka ka ilaali biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababteed cadaabaljaxiim naarta jaxiim cadaabkeeda wa abdilhu allow saqiirkan ugu bedel daaran guri khayran ka khayr badan min daarihi guriga uu ka saqiiray wa ahlan ehel khayran ka khayr badan min ahli ehelkiisii allahuma kfir u dhaaf liaslaafina kuweeni hormaroo dhintay ilaah u dhaaf wa afraadinaa saqiiradeenniina alla u dembi dhaaf waman axadna alla u dembi dhaaf sabaqanaa nooga hormaray bil iimaani iimaanka oo horteen mu'miniin ahaa jiray intaanaanba anagu dhalan amaanaan waxa weyn mu'miniin ahayn oo haddee qof dhacda dib kasoo islaam inuu jiro fa xasanun hadduu saas yihahdo fa xasanun way iska wanaagsantah waa in qaala hadduu saas yidhaahdo fa xasanun fa huwa xasanun waa hadal wanaagsan oo iska duca fiican wuxuu kaloo dhihi karaa xasanulbasri siduu uu dhihi jiray waxaa ducadan soo socotana xasanulbasriyaa ku duceeyey allaahuma ajcalhu lana ilaahu saqiirkaa nooga dhig faradan ceelalyo iyo wa salafan mid naga sii horeeya iyo wa ajran ajar ilaahu nooga dhig allaahuma ajcalhu lana allahu saqiirkaa nooga dhig faradan ceelalyo wa salafan mid naga sii horeeya wa ajran ajar ducaau tacsiyati sabarsiinta ducadeedii halkaa waxaan ka gelaynaa dadka laga dhintay ama dadka musiibo kale ku dhacda geeri keliya maaha maalkoodiyaa gubtay markabaa la degay cadow waa dhacay waxa weeyaan dadka musiibadu ku dhacday waa la sabar siiyaa waa in loo sabar siiyo waa in la sabar siiyo ducaau tacsiyati sabarsiinta ducadeedii waxaad leedahay qof laga dhintaad aragtay ama musiibo kale ku dhacday waxaad leedahay ina lilaahi maa akhada ina lilaahi alluu u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay caruur hadduu dhintay waalid hadduu dhintay walaal hadduu dhintay marka horeba yaa lahaa soo alle iskama lahayn allihii lahaa ayaa qaata ad leeda saasaad ku sabarsiina allihii lahaa ayaa qaatay ina lilaahi alluu u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay walahu alluu u sugnaaday maa acdaa wuxuu bixiyey hadduu ilaahay wax ku siiyey caruur ku siiyey waalid ku siiyey markii horeeto waxa weyan caruurkan asagaa ku siiyey sooma waxa aad haysatana asagaa iskale oo uu ku siiyey waxa uu qaatayna asaga iskale marka mulkigiisii uu ku tasarufaya alle wa kullu shayin shay kastana cindahu agtiisa biajalin mudduu lahaa muddadaasoo musaman la magacaabay wax kastaana muddo magacaabanay leeyihin oo qofkan hadduu qof dhinta yahay muddadaas ma dhaafeen sinaba kuma dhaafeen marka waxa weyan habooyin ha u qayla dhaamin wax walbaa mudday leeyihin alle asagaana keenay asagaana qaatay sabar nabiga sala allahu calay wasalam xadiidkan wuxuu ku sabarsiiye ugu duceeyey gabartiisaheed oo wiil ay dhashay uu sakaraadayey waxa weeya ayaa waxa weya usoo dirtay waa usoo cidirtay nabiga sala allahu alay wasalam waa usoo cidirtay markay usoo cidirtay ayaa nabigu sala allahu alay wasalam ducadan uu yidhi hala gaarsiiyo oo uu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa wa kulu shayn cindahu biajalin musamaa faltasbir ha sabarto waltaxtasib ha ajar gurubsato saas weeyaan saasaa nabigu ku yidhi marka waxa weeyaan ducada la akrina waa intaas hore ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa wa kulu shayin cindahu biajalin musamaa kadib qofkaad leedahay sabar oo ilahay ka ajar gurubso duniya waxaa leedahay isbir waxtasib duu gabar yahay isbirii waxtasibii hadday gabar kaa maqan tahay faltasbir waltaxtasib saas wey marka laakiin ducada la akrina musamantay ku joogtaa saasaa la ihahdaa taziye haddaad maqasho taziyo waa sidaas sharciga islaamka dee hadda waad ogtihiin soomaaliya haddii la joogo iyo meelo badan oo caalamka kamidaba magacan sharciga waa la qaatay meel xaaraan ah oon sharcigii uusan u bixin aa loo baxsha oo waa maxay ma'tamka waxa la ihahdo wa waxaa la yidhaha sharcigu diido o la yidhaha ma'tam ama baroor diiq oo waa maxay dadkii laga dhintay inay cunto sameeyaan oo dadkii laga dhintay laftirkoodi inta cunto sameeyaan dadka iskugu yeeraan xaflad weyn la dhigo meel ay fadhiistaan ummaddu iskugu soo aruurto la yidhaha meeshaas tacsidiyaa ka jirta ma'tamaa la yidhaha ama baroor diiq waa xaaraan waa shay xaaraan ah ma garata marka si loo qurxiyo magacii ma'tam ahaa oo sharciga ahayo iska lahay intee laga wareejiyey aa magac sharciho qurux badan la saaro layidhi tazi aa laleeyahy tazidii aa laleeyahy af soomaaliyaal fara badan qaarna toddobaad ay yidhahdaan qaar af ciid ka bixin ay yidhahdaan qaar agas ayay yidhahdaan agas af ciid ka bixin toddobaad adugu magacyaal ka sii badan waxaad rabta u bixi magac sharciga haddii loo bixiyana alcibratu bilmusamayaati laa bilasmaa alcibratu bilmusamayaati walxaqaa'iq waxa la eegayo oo la fiirinaho sharciga lagu miisaama waa musamaha iyo xaqiiqada waxa meesha lagu hayo taasaa la miisaami cibradu waa midaas laa bil asmaa magacyaalka maya qamro haddaad inta waxa weyaan iska cabto aad tirahdo biir bilaa dembi biir bilaa dembi ama aad tirahdo almashruubaat aruuxiya almashruubaat alruuxiya sida haddeer qamrooyinka yidhahdaan ma garad magacaas aad u bixidoo quruxda badanu ka bedeli maayo xukunkii shaari xukunkii shaarica oo shaaricu ku xukmiyey oo inuu xaaraam yahay ahaa miyuu ka bedeli kama bedelayo sida nabiguba yidhi sala allahu calayh wasalam aakiru zamaanka waxaa imaanaya qoom qamrada cabaya ya yusamuunaha biqayri ismiha magaceeda magacaha inu bixinaya waa joogaan maanta caalamka meel kastoo daagto waxaa arkaya almashruubaat alruuxiya cabitaanada oo nafta waana qamradiiday biir bilaa dembi alale waxaas waxba ka bedeli maya waa xaaraantii tanaa tanuna waa sidii oo kale ma'tamkii xaaraanta ahaa ee niyaaxada ahaa ee sharci islaamku niyaaxada u yiqiin ayaa waxa wey waxaa loo baxshay taczi afartan madhabood waa isla ogolyihin xaaraan inay tahy xaaraan inay tahy dadka laga dhintay inay inta xaflad dhigaan cunto sameeyaan ma meel laga dhintay xafladu ka jirtaa in la murgaa la rabo sunnadu maxay aheed sidii nabigu yidhi sala allahu alay wasalam jacfar ibn abi aalib markuu dhintay isnacuu liaali jacfar dacaam war jacfar eheladiisi cunto u sameeya waxaa asiibay wax mashquuliyey cunto la samaysa waayaan shayga sunnadaah waa kaas oo waa maxay dadka laga dhintay in cunto loo sameeyo oo deriska iyo qaraabada fogfog ay cunto usoo sameeyan u keenaan sunnadii nabiga waxaa lagu bedelay ayaga in loo cunto doonto oo qof kastoo gaajoona maalinka qof dhinto u farxo oo u yidhaahdo war haddaan ninku tegin tegi ago haddaan ninku tegin tegay firi ninaa dhintay ratiga meesha lagu gowracay ratigiiu cad ka cunay markaas la agoo ninku hadduusan tegin anaa tegi lahay macnaha hadduusan asagu dhiman lahay anaa gaajo u dhiman lahay kule waxayba noqotay meel laga noolaadaba ka waran oo laga xafladeeyo meel murugaba ma ahan waa qalad weyn wey saas darteed afarta madhabood way isla ogol yihiin inay xaaraamta waxyaalaha la yaab kale ka mid ta dadkaas dhigaya kutubta ay haystaan oo dhan afarta madhabood saas ugu qoranta ma garatay sidaasay ugu qoranta bal kitaabka icaanatu daalibiinka markuu kitaabuljanaase aakhirkeeda maraya fiiri madaahibta si usoo naqlinaya bal minhaajka sharaxiisa waxa weeyaan janaase markay gabangaba tahay bal fiiri bal majmuuca fiiri majmuuca sharxulmuhadabka mujaladka shanaad bal fiiri oo imaam nawowi raximah llahu tacaala wax la yaable wey waxaan marka majmuucan kelimad ka akrinayna wuxuu yihi imaam nawowi raximah llahu tacaala majmuuca sharxulmuhadabka qaala saaxibu shaamil wuxuu yidhi saaxibu shaamil iyo wakayruhu wa ama islaaxu ahli lmeyiti طacaama wa jamcu nnaasi calayhi falam yunqal fiihi shayun wa huwa bidcatun hayru mustaxaba wuxuu yidhi dadkii laga dhintay cunto inay sameeyaan iyo dadka inta la soo aruuriyo inay halkaas iskugu yimaadaan shay xujo ah looma soo naqlin wax xujaa oo bannaynaya looma hayo waana bidco sunnana maaha saasuu yidhi markaasuu yidhi hada kalaamu saaxibi shaamil wey wayustadalu waxaa loo daliishadaa hu yidhi imaam nawowi raximah llahu tacaala lihaadaa arrinkan inuu xaaraam yaho bidco yahay lixadiidi jariir ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaala kunaa nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmeyit wa saniicata adacaami bacda dafnihi min anniyaaxati rawaahu axmed ibni xambal wabnu maajah biisnaadin saxiix ufiirso wuxuu yidhi waxaa loo daliishan xadiiska nabi waxaa loo daliishanuu yidhi arrintan oo inaysan macnaha bidcatoy xaaraam tahay oysan sunno ahayn waxaa loo daliishanuu yidhi xadiidkii uu wariyey jariir ibni cabdillaahi radia allahu canhu oo jariir muxuu yidhi wuxuu yidhi kunaa nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmeyit wa saniicata adacaami bacda dafnihi min anniyaaxa saxaabadii nabigu ka mid yahay jariir ibni cabdillaahi wuxuu yidhi waxaan ku tiri jirnay oon u niqiinay in laysku yimaado oo loo tago dadkii laga dhintay oo dadkaasuna ayagu cunto ay sameeyaan marka meydka la aaso ka gadaal inay baroor diiq tahay niyaaxadana nabiga sala allahu calay wasalam waxa weeye ithnaani fi nnaasi ya laba arrimood oo dadka ku sugan gaalnimo weynu nabigu sala allahu calay wasalam laba arrimood oo dadka ku suganu waa kufri kufri wey ithnaani fi nnaas huma bihim kufru waa kufri oo waa maxay maxaa kamid a anniyaaxatu cala lmeyit baroor diiqda baroor diiqna waa maxay miday saxaabada u yiqiineen ugu horeyda baroor diiq in la qayla dhaamiya kamid a in waxaa ugu horeeya kamid ah in dadkii laga dhintay ay cunto sameeyaan xaflad ay dhigaan ummaddu iskugu timaado la yidhaha meeshaas tacsidiya ka jirta taasaa kamid u leey jariir ibn cabdillahi saxaabadana saas u yiqiinay ilaahana nagu adoonsaday saxaabada in la raaco jannuuna ilaahay noogu ballan qaaday haddaan raacno oo waxay diin u yiqiineen ka diin dhiganno ilaahay jannu noogu ballan qaaday wsaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar marka niyaaxan u niqiin uu yidhi imaamu nawowi wuxuu yidhi xadiidka axmed ibni xambal iyo ibnu maaja ayaa wariyeen sanad saxiixayna ku wariyeen sanad saxiixa ayay ku wariyeen waxa weya ibnu maaja waxa weya bacda dafnihi ma warin bacda dafnihi waxaa wariye axmed ibn xambal markaasuu mas'ale kaloo muhiimo kusii dar oo waa maxay waa xoolaha qabuuraha lagu qabo qabriga awowaa xoolahii loo raray qabriga ayeeyaa loo raray qabriga weli hebela loo raray waxa weya qabrigaas xoolaha lagu aqalo ha lagu roob doono xoolahaas qabuuraha lagu qalaya ficilkaasu inuu ficil xaaraanaya oysan banaanayn in qabuuraha agtooda xoolo lagu qalo ayuu kusii daray markaasuu wuxuu yidhi wama wa ama adabxu waalcaqru amaa gawraca xoolaha la qalaya ama geela la dhuundhabayo cinda alqabri qabriga agtiisa fa madmuumun iyadana waa wax la ceebeeyey sharca islaamka sharci islaamka madmuumay ku tahay lixadiidi anasaana u daliilu yidhi taasna kana waxaa u daliila xadiidka anas ibn maalik radia allahu canhu oo anas wuxuu yidhi rasuulkaa yidhi sala allahu calay wasalam laa caqra fi lislaam islaamka ma qabo xoolo qalid islaamku ma qabo xoolo qalido meyd laga dabaqalo xoolo ma qabo meyd in xoolo laga dabaqalo islaamku ma qabo saasaa nabi maxamed yidhi sala allahu caleyh wasalam abu daawuudaa wariyey iyo tirmidi tirmidi wuxuu yidhi waa xasan saxiixa abu daawuud waxaa ku suganuu yidhi qaala cabdurazaq waa cabdirazaq ibnu hamaam kaanuu yacqiruuna cinda alqabri baqaratan aw shay-an gaaladii hore oo islaamka ka horreeyey waxay ahaa jireen waxa weyn markii qof ka dhinto neef lo-ah ama neef un kale ayay qali jireen way qali jireen maxay u qalayaan waxay u qalayaan labay u kala qaybsanaa jireen qaar bacfiga aaminsan waxay dhihi jireen berri qiyaame qofkii xoola laga daba qalay neefkaasuu soo korin wey markuu maxsharka soo aadayo qaarkaan aaminsanayna waxay dhihi jireen intuu noolaa ayuu ixsaan sameeyey oo waxa weya dadka quudiyey markuu dhintayna marka waa in dadka la quudiya calaa kulli xaal isku dar qabuuraha agtooda in wax lagu qalo waa xaaraan ha ahaato sanad guure oo sanadkiiba mar lagu soo aqaro ha ahaato roobdoon roob laga rabo ha ahaato si kale qabriga in loola qasdo oo qabriga agtiisa in loo lagu qalo loola qasdo ahba xaaraanaba marka qof samayna haddaad waxaas aragto ilaahay uga cabso dheh aduguna waxa ku darsan kana fogow nabi maxamed oo la khilaafay weeye sala allahu caleyh wasalam halkaas waxaan marka ogaanay tacsi iyo ma iyo ma'tam inaysan shaqo isku lahayn waxa dadku sameeyaana ma'tamu ma'tamaa la yidhahda ama niyaaxa waxa sharcigaana waa tacsi tacsidan macnaheed waxa weyn qofka afka inaad kala hadasho oo tirahdo ina lilahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayn cindahu biajal isbir waxtasib inaad tirahdo wa kullu shayn cindahu biajalin musama waxaad kaloo dhigi kartaa kan ducadan inaad ugu ducaydo wa in qaala hadduu yidhahdo waa hadal iska carabiya kano maahan xadiid tii hore xadiid nabi aheyd xadiidkaana fiican tanna oo iska hadal carabiya wa in qaala hadduu yidhaahu ku yidhi acdama allaahu allaha weyneeyo ajarka ajarkaaga wa axsana allaha wanaajiyo casaa'aka sabarkaaga wa gafara allaha u dembi dhaafo limayitika meydkaaga kaa dhintay fa xasan waa iska fiicantay aduu intaas yidhahdana waa hadal carabiya oo iska ducaah marka laakiin ka nabiga a fiican sala allahu aleyh wasalam adducaau ducada loogu duceeyo cinda idkhaalilmeyiti meydka marka la gelina agteeda alqabra qabriga meydka qabriga marka la dhigayo la gelinayo ducada loogu duceeyo qofka qabriga dhigaya ee dhamankiisa dhulka dhigaya ducadaana la rabaa inuu ugu duceeyo meydka bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gelina uu leeyay bismi illaah ilaahay magaciisaan ku gelina wa calaa sunnati rasuulillaah rasuulka ilaahay sunnadiisii ayaan ku gelinaa sala allahu caleyh wasalam cabdullaahi bni cumar ayaa weriya xadiidkaasi adducaau bacda dafni lmeyit meydka marka la aaso ka gadaal ducadii loogu ducay laha meydka marka la aaso waxa weeye nabiga sala allahu alay wasalam markuu meydka aasidiisa ka faaruqo waxa weeyan waa istaagi jiray hore kama dhaqaaqi jirin markaasu wuxuu dhihi jiray istakfiruu liaqiikum walaalkiin u dembi dhaaf dalba was'aluu lahu tahbiita ilaahayna u weydiiya inuu ku sugo su-aasha la weydiina fa inahu alaana yus'al haddeeraa su-aal la weydiina saasaa nabigu dhihi jiray sala alla alay saas darteeda duca loogu duceeya lagaa rabaa marka maxaa leedahay allaahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf allaahuma thabithu ilaahu jawaabta ku sug oo marka la weydiiyo ilaa haddaa la weydiin oo laleeyahay man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka waa la weydiin ilaahayna wuxuu waafajin dadka mu'miniintahu jawaabta waafajin yuthabit اllahu aladiina aamanuu bilqowli الthaabit fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira marka ilaahay hana waafajiyo jawaabta marka xadiidka waxaa wariyay cuثmaan ibn cafaan radia allahu canhu marka nabigu wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakiikum was'aluu lahu tahbiita marka walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya ilaahayna u weydiiya inuu jawaabta ku sugo fainahu اlaana yusl marka hadduu nabigu amray in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo ilaahayna loo weydiiyo inuu jawaabta ku sugo carabi ahaan waxay noqonee allahuma kfir lahu ilaahu u dembi dhaaf allahuma thabithu saasay noqone marka in la yidhaahdo marka marka meydka la aaso sidaasaa sunno ah inta la istaago qof istaago inuu yidhaahdo waar meydka waxa weeyaan u dembi dhaaf ilaahay u weydiiya ilaahay inuu jawaabta ku sugana ilahay u weydiiya dadkuna ay markaas u duceeyaan sidaasuna inay sunnadii nabiga tahay ayaa dareemaysaa sala allahu aleyh wasalam weliba in cabaar la joogo meydka intii neef geela inta laga qalo hilibkiisa la qaybiyo taasna saxaabaday ka sugnaato cabaar la taagnaado ducaau ziyaarati lqubuur qubuuraha siyaarashadiisa ducada loogu duceeyo markaad qubuuraha soo siyaarato ducada aad ugu ducay laheed qubuuraha in la siyaarto oo la ag tago oo loo duceeyo waa sunnadii nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam dadka waxa weeyaan qubuuraha saddex qaybood ay noqdeen qolo jafaa ay ku sameeyeen qabriba ag tegi maayo weligiisba qabri ma siyaarto sunnadii nabig o dhan waa ka go-ay waa jafaa iyo go-itaan sunadii laga go-ay qolana haddee quluwiya ku sameeyana oo qoladaas caabuda oo waxa weeyaan qabriga maantana waa la dhisin waa la nuuradayn sanad kasta shamitada laga daba wadaa waxa weeyaan guryaha qaar laga dhisay qaar masaajiday ka dhiseen qaar qubado waaweynay ka dhiseen nalalay ku gogleen waxa wey nololay inta ku xidhan qaarkood markaad soo gasho qasriyaalka boqorradao kale ka dhigayaan meel ilaahay lagu xasuusto oo qabriga lagu xasuusto oo waxa weyan xusuus ka timadba ma ahan meel loo dalxiis taga camal ka dhigan markaasay tuugayaan oo ciiddaasay leeyiin marka dambe sida kacbadii oo kaleeto ayay sadano u sameeyeen iyo adeegayaal qabriga ka shaqeeya oo sadaqooyinka iyo markaasay nadarka iyo waxa weyan qaar nadarka ka gala iyo dadkaa habeeya dadkaasoo ka aruuriya hantida iyo sidii un waxa weeyaan loo samay jiray oo jaahiliyadii hore xataa ay kacbada u samay jireen sidoo kale ka dhigeen marka qaarka labadaas qolo qolaan ahayna jirto oo qolada nabi maxamed raacday sala allahu caleyh wasalam oo ahlu sunnaha ah ahlu sunna waljamaaca iyagu waxa weeyaan dariiqoodu qabuuraha waa siyaartaan qabuuraha waa siyaartaan waana badsadaan qabuura siyaarashada qabuuraha waa siyaartaan laakiin siyaaro sunna oo waa maxay waxa weeyaan qabuuraha horta loo kuwa loo safraayo sunno ma ahan in la siyaarto ya in loo safraa sunno ma aha kuwii kuu dhowaad soo siyaaro soo booqa markaad soo siyaaraydana ayaga soo tuugi maydid kana soo caro qaadan maydid nadarna ka soo geli maydid ee waad usoo ducayne adiguna aakhiradaad kusoo xasuusana siyaarta sunnada nabigu yiqiinay taasay ahayd sala allahu calay wasalam waana siyaaro jiray nabigu marka waxaa la rabaa sunnadii nabiga inaad noolaydo haddaad qof ahlu sunnaad tahay qabuurahan aadan soo tuugin asalaam nabadgelyo calaykum korkiin ahaato sidaanad ugu ducaynay asalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun wayarxam allahu lmustaqdimiina mina walmustakhiriin as'alu llaha lana walakum alcaafiya aada leeda asalaam nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato ahla diyaar yaa ahla diyaar guryahan dadka degano qaburuhu waa guryo dad oo min almu'miniina mu'miniintaa iyo walmuslimiina muslimiinta wa inaa annaga in sha allahu allah hadduu doono bikum idinka laaxiquuna idinka daba imaanaynaa wayarxamu allaahu ilaahay ha u naxariisto almustaqdimiina dadka hormaray mina annaga xaalay naga mid yihiin muslimiinta ah dadkii dhintoo muslimiinta ahaa waalmustakhiriina kuwa gadaal marayna ilaahay ha u naxariistoo nool nool oon weli dhiman as'alu allah ilaaha noo weydiinaa lanaa annaga lanaa annaga nool iyo walakum idinka dhintayba alcaafiyata inuu ina caafiyo oo waxa weyan idinkana idinka caafiyo waxa weeyaan cadaabulqabriga iyo mugdiga iyo ciriiriga annagana balaayooyinka adduun weli adduunaan joognaahe iyo kuwa aakhir labadaba uu naga caafiyo xadiidka haddii saxiixa weeye buraydatu bnu xusayb ayaa wariyey ayaa wariyey radia allaahu canh ducaau riixi dabaysha ducada looga ducaysto dabayl hadday kacdo macnaha adducaa ducada lagu ducaysto weeye macnaha ducaau riixi ay ducaau hubuubi riixi dabayl markay kacdo dabayl kacday markaad aragto ducaa looga ducaysta maan inaad iska aamusto ama iska fiirsato nabiga sala allahu alay wasalam ducadaanu ku ducaysa jiray allaahuma allow aad leedahay innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayrahaa dabayshan khayrkeeda wa acuudu bika waxaan kaa magangelaa min shariha sharteeda saasa leedahay xadiidka weliba dhamaystirkiisu wuxuu ahaa nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi alriixu min rawxi illaah taأti biraxma wa taأti bilcadaab war dabayshu raxmadda allay ka mid tahay naxariis allena waa la timaad cadaabna waa la timaad dabayshu dabayshu iskama socoto ilaahay weynaa ciidamadiisay ka mid tahay naxariis waa la timaada cadaabna waa la timaada saasaa nabi maxamed yiri sala allahu alay wasalam fa idaa ra'aytumuuhaa markaad aragtaan falaa tasubuha ha isku caayini dabaysha waa ciidan ilaah ha isku caayinina dabaysha was'alu llaaha khayrahaa wastaciiduu billaahi min sharihaa ilaahay kayrkeeda weydiista ilaahay sharteeda ka magan gala waxaa dhacda in loo soo diray qolo in lagu halaago qoladii kamid tihi adiga inaad kamid tahin waa dhacda ilaahay ka magan gala waxaa dhacda kayr inay wado ilaahay kayrkeeda weydiiso marka waxaad leedaha allaahuma allah ini aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayraha khayrkeeda wa acuudu bika min sharihaa sharteedana waa kaa magan geli xadiidka abu hurayra ayaa wariyey radia allahu canhu waxaad kaloo dhihin markaad dabaysha aragto allaahuma allah inii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanaa khayraha dabaysha kayrkeeda iyo wa khayra maa shay kayrkiisa fiiha dabaysha ku dhex sugan dabaysha waxa ku dhex jira kayrkoodana ilaahu waa ku weydiisan wa khayra maa shay kayrkiisana waa ku weydiisan ursilad loo soo diray bihi maaga wixii loola loo soo dirayna oo khayrana alla waa ku weydiisan wa acuudu bika ilaah waa kaa magangelin min shariha dabaysha sharteeda wa shari maa shay shartiisa fiiha dabaysha dhexeeda ku sugan iyo wa shari maa shay shartiisa ursilad lala soo diray bihi maali ilah wixii lala soo diro sharana adaan kaa magangelin wa acuudu bika waxaan kaa magangelin min shariha sharteeda iyo wa shari maa shay shartiisa fiiha ku sugan iyo wa shari maa shay shartiisa ursilad lala soo diray bihi maaga caaisha weyda xadiidkaasi ducaau racdi onkodka ducada loogu loogu ducaysto onkodka waa dhawaaqa roobku markuu da-ayo waxa weeyaan markay biriqdu dhacdo ama hanqarka hadba sidaa u taqaano waxa weeyaan dhawaaqa yeelaya dhawaaqaas markaad maqasho onkodka ama ama hanqarka waxa weeyaan markaad maqasho dhawaaqa dhawaaqa markaad maqasho oo gugaca dhe gugac ama onkod adugu hadda af somaliga wa iska badan yahi gugacna waa la yihahda onkod waa la yihahda kolleyba somaliga wa iska tira badan yahi wuxuu u badan yahi waliba gugucu wuxuu yeeraa marka biriqdu dhacdo ama hanqarku markuu dhaco kadiba dhawaaqu yeeraa kadib ayuu yeeraa marka dhawaaqaas markaad maqasho maxaad ku ducaysan adducaau racdi macnaha adducaau aladii yuqaalu cinda wuquuci racdi onkood markaad maqasho ducadi lagu ducaysana waxaa leedahay subxaana aladi allihii yaan nastihin nuqsaan iyo ceeb oo dhan inuu ka fog yahay ayaan qirin subxaana aladi allihii nasihidiisaan nastihin yusabixu racdu onkodku u tasbiixsado bixamdihi mahadintiisa xaaluu ku dheehan yahay allaha onkodku ama gugucu u tasbiixsado bixamdihi mahadintiisa xaaluu ku dheehan yahay waalmalaaikatu malaaigtu allah ay u tasbiixsato min khiifati min ajli khiifatihi cabsidiisa daraaddeed cabdullaahi bnu zubayr radia allaahu canhumaa ayaa maqlay onkod hadalkii unta iska daayey uu sidaan yidhi subxaana aladi yusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikatu min khiifati saas wey marka afar ka sugnaaday weeye cabdullaahi bni zubayr saxaabiga ah saxaabigaas ayuu aharkaasu ka sugnaaday sidaas weeye onkodku muxuu yahy onkodka sida uu yihi cali bn abi aalib iyo cabdullahi bni cabaas iyo in badanoo mufasiriinta ka mid a waa malag daruurta wada malag daruurta wada dhawaaqiisa wey onkodku cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi nabiga sala allahu alay slam yahuuda u timid markaasay waxay weydiiyeen onkodku muxuu yahy markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalama malakun min almalaa'ikati muwakalun bisaxaab waa malag malaa'igta ka mid ah oo loo soo wakiishay daruurta macahu makhaariiqun min nuur wuxuu wataa jeedalo nuur ah makhaariiqda asalkeeda mikhraaq wey asalka makhaariiqda waxa weya mikhraaq wey waa ma maro la duuduubay oo caruurtu ay isku isku isku garaacaan mara inta carruurtu saas u duuduubtaan ay isku garaaci jireen aa la dhihi jiray mikhraaq makhaariiq marka waa calaaladaas ay isku garaacaan haddana waxaa loola jeedaa waa jeedal nuur ka samaysan oo uu daruurta ku wado malagu halkuu wada xaythu shaaa tacaala meesha ilaahay doono meesha ilaahay doono ayuu ukaxeeya ukaxayna ayuu ukaxayna markaasay yahuuddii waxay yidhaahdeen famaa haada sawtu alladii nasmacahu muxuu yahay dhawaaqa aan maqlayna dhawaaqa gugugugugta yeelayda oon maqlayna muxuu yahy nabiga wuxuu yihi zajratu saxaabi yasjuruhu ilaa xaysu amarahu waa canaanta uu canaananayo daruurta oo u kaxa u wado meeshii alla amray qaaluu yahuuddin waxay dhahdeen sadaqta rumad sheegtay yidhahdeen ilaa iyagu kutubihii hore ka yiqiinay marka waxa weeyaan xadiidkaas aan sheegayna axmed ibn xambal iyo tirmidi ayaa wariye sheekh naasiruddiin albani silsilatu xadiidi saxiixa ayuu ku saxiix yeelay kun sideed boqol toddobaatan iyo labo marka adkaartaas markaad maqasho ayaad akhrisan min adciyati listisqaa'i waraabdalabka waxa weeyaan ducooyinkooda markii qofku rabo roob ilaahay inuu siiyo ducooyinka loogu ducaysto qaabab dhowraha nabiga ka sugnaatay sala allahu alay w slam markii la rabo roob in la helo waxaa ka mid a laba ragca in la tukadoo la duceeyo ta banaanka sida ciidii layskugu tago waxaa ka mid a khadiibku inuu duceeyo dadka kalena ay aaminsadaan waxaa ka mid a qof saalix anta loo tago la ilaahay noo bari dadka kalena ay aaminsanaan intaas waa ka mid ka mid ma ahan in xoola la qalo oo la yidhahdo war hala roob doono waa waa sumal iyo sabeen iyo ceesaan hala keeno a ka mid maaha sumal iyo sabeen iyo ceesaan roob doon ka mid maaha a orgi hala keeno a laba neef hala qalo cirdoox ha la akriyo qaaraaba ka dareenba waxay dha cirdoox macnaa cirka hala dalooliyo waay si roob uga soo daarto acuudu bilahi war cir miyaad dooxi karta adiga cirkeed ma dooxi kartid meel biyo ku jiraan nama taqanid ilaahay tuug cirdoox hala akriyo kuleey huud iyo ancaam hal akriyo kuleey geedaa inta qof la saara laleeyahy huud an akri sagaal huud qaar burdo akri burdo waa shirki ma shirkiya roob ku imaana abaartaba waxa keena soo ma aha dembi aan anagu leenahay ka waran hadii la yidhaha shirka lagu sii daro dunuubta horan ugu yaraatay ila burdo shirkiya ka buuxee acuudu billahi min ashaitaan marka ilaahaya looga cabsado waxaas burdo akrintu roobdoonta ma aha sumaliya sabeen ma aha ceesaan ma aha orgim ma aha waxa weeyaan huudiyan caam la akriya ma aha cirdoox ma aha roobdoontu waa maxay banaanka la isku tago laba ragca lagu tukado ninaan weydiiye waxaan ku yidhi sida roobdoonta loo tukado kitaabka dhigaya goormaa lagu akriyay soddon sano ka horaa lai akriyo intaas waa ogaayo weligaa meel lagu tukaayo maaragta mayu waxaan idhi sumal iyo sameyn iyo ceesaan iyo orgi meeqaad wax ka qashay taas hal sanoonan qalinba mayadaa la arka abaara naga hari diiday anaguna waa qalnaa de waxaan da abaartu waxa la hari diiday waa alla khilaafidda ma garad marka ilaahay ha looga cabsado min adciyat listisqaa waraab dalabka ducooyinkiisa waaa l waxaad leedahay markeed waraab dalbaydo allahuma asqinaa allahna waraabi haythan roob roobkaasoo muqiitan noo gargaara allahuma allow asqinaana waraabi haythan roob roobkao muqiitan gargaara marii'an oo hunguri marle marii'an macnaha roob markuu do-o si oo waxa weyn deganoo farxadle loogu raaxayso wey oo aan murugo la socon ilaa hadduu roobka inta yimaado guryaha dumiyo dadkana qaatoo baabiyo iyo xoolaha isaga iyo halaaga murugaa la socota mari maaha mid hunguri marle oo macnaha si raaxa leh loogu raaxaysto wey oon balaayo ku dhex jirin roobkaasoo marii'an hunguri mar leh mariican oo daaq leh oo naq soo saara rooba inta da-o uusan waxba soo saarin haddana ayaa jira roobkaasoo naafican oo wax tara roobkaasoo naafican oo wax tara roobkaasoo hayra daarin aan waxba dhibin roobkaasoo caajilan soo degdega hayra aajilin waxa weeyaan aan daahin roobkaasoo caajilan soo degdega hayra aajilin oo aan daahin sidaasaad ku ducayn waa sunno xadiidkaas waxaa wariy jaabir bin cabdillaahi radia allahu canhu waxaad kaloo ku ducayn sida nabigu ku duceeyey sala allahu caleyh wasalam allahuma aqitna ilaahu noo gargaar oo na waraabi allahuma aqitna allow na waraabi allahuma aqitna allow na waraabi allahuma aqitna allow na waraabi saddex goor ku celsha nabiga sala allahu alay slm qud buu akrinayey ninaa inta albaabka soo galay anas ibn malik xadiiska wariyey ninaa inta albaabka masaajidka ka soo galay uu yihi rasuulka allow waxa weyn xooli waa halaagsameen wadooyinkii waa go-een rabbi noo bari nabigu gacmuu kor u taagay allahuma aqitna allahuma aqitna allahuma aqitna cirka daruur ma lahayn intaan masjidkii laga bixin samadiya daruur timid roobkii waa soo da-ay hal usbuucu socod jumcadii dambu inta soo galay ninkii albaabkii ka soo galay ama nin kale uu yihi rasuulka allow xoolihii waa baabi-een wadooyinkii waa go-een roobaa meel laga mara la waayey ilaahay noo bar in ilaahay naga leexiyo roobka markaasuu ducada soo socota uu ku duceeyey nabigu sala allahu alay wasalam markaas isla markii roobkii kala wareeg isla markii ayuu roobkii kala wareegay waxaa kaleeto uu ku ducayn qofka markuu roob doonayo allahuma asqi allow waraabi cibaadaka addoommadaada allahuma asqi cibaadaka allow addoommadaada waraabi wa bahaa-imaka xayawaankaaga alla waraabi bahaa-imta waa xayawaanka wax alla waxa xayawaana wey xoola ah wanshur allow faafi raxmataka naxariistaada wa axyi allow noole beledaka magaaladaada almayita oo dhimatay ilaahu magaaladaada dhimatay noole xadiidkaasna cabdullahi bn camar ibni caas ayaa nabiga ka wariyey adducaau ducada lagu duceeyo idaa ra-aa markuu qofku arko almadar roobka roobka markuu aragto isagoo da-aaya duca lagu duceeylaada roobka allah laga baryay soo maaha waad aragta isagoo da-aay ducaylaada mar alla markaad roob aragto ducadaana lagu duceeya allaahuma allow sayiban ey ijcalhu ka dhig sayiban mid shubma naafican oo wax tara ila waxa dhacda isagu inuu halaag noqdo qowma nuuxaa lagu halaagay soo biyo laguma halaagin markaad roobka aragto laftirkiisa waxaa rabaa inaad ilaahay toogto laftirkiisa markaad aragto nabiga sala allahu caleyh wasalam mar alla markuu arko ducadaanu ku ducaysan jiri marka waxaad leedahay allaahuma allow sayiban ay ijcalhu ka dhig sayiban mid shubma naafican oo wax anfaca caaisha wariday radia allahu tacala canhu addikru xuski alla lagu xusi lahaa bacda nusuulilmadari roobku markuu soo dego ka gadaad roob marka la helo oo roobku da-o ka gadaad maxaa laleeyahy waxaa laleeyahy mudirnaa waa naloo madareeye roobaa nala siiyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo waraxmati naxariistiisa nalku siiy ilaahay baa noo naxariistay oo fadligiisa iyo raxmadiisa nagu siiy saasa laleey saaabiga wariy saaabiga xadiiskan wariyana waxaa la ihahdaa zayd ibnu khaalid aljuhani macnaha maxaa laga laga digi xadiidka waxaa ku jirtay wuxuu yidhi saxaabigaas xadiiska wariyey zayd ibnu khaalid aljuhani salaad subax aa nabiguna tujiyu yihi sala allahu alay wasalam heshiiskii gaalada uu la galayo sulxulxudaybiya ma garatay sulxulxudaybiya waqtigeedii marka salaad subax uuna tujiyey xalana roobaa da-ay rooba xala da-ay markaas roobkii ka gadaalaa nabiguna tujiyey sala allahu alay sl salaad subax markaasu wuxuu yidhi ma ogtiin xala wax rabbi yidhi markaasaan idhi allii rasuulaa yaqaan markaasuu wuxuu yidhi nabigu xalay markii roobku da-ay alle wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafiru xala markii roobku da-a dadka laba u qaybsamay qola waxa waaga u beryay ano iyagoo waxa weyan ilaahay rumeeyey qolan waxa waaga u beryay iyagoo kufaara oo say kala noqdeen nabigu wuxuu yidhi alle wuxuu yidhi fa amaa man qaala mudirna bifadli illaahi wa raxmatihi fadaaka mu'minun bi wa kaafirun bilkowkabi qofkii xala markii roob da-a yidhi alla fadligiisaana laku waraabi iyo naxariistiisa kaasu anu i rumeeyey xidigna waa ku kufriyey macnaha xidigna uma waxba uma ogola oo roob inuu keelo uma aaminsana wa amaa man qaala qofkii yidhi markii roobku da-ay mudirnaa waana loo madareeyey binaw-i kada wa kada xilli hebel iyo xilli hebel waa u malaynaya xidig hebel inuusan baaqay wadaamago-ygii dambeeya xala waaga ka dhuuntay waa u malaynaayey dirirkii ayay ahayd dirir ceelkageeyu ah inuusan baaqayn waa ogaa uu leeyay ma garatay midkii sidaas yidhi oo roobkii u nisbeeyey xilli ama xidig fadaa fadaalika kaasu kaafirun bi aniga waa igu kufriyey mu'minun bilkowkabi xidiguu rumey aniga waa igu kufriyey nimcada allihii keena waa ku kufriyey marka xilli u nisbaynta saddexa loo qaybiya mid waa gaalnimo qofku waa gaalu ku noqoa hadduu yidhahdo xidiga ama xilligaana roobka keenay waa gaal qofku ko hadduu yidhaahdo sababu u yahayna waa bidcoole xaaraan ku dhacay hadduu yidhahdo waa waktigii roobku di'i jirayna dembi kuma gedi sidaasay kala ta hadduu yidhahdo xidi gaaba keenay ama xilliga waa gaalba ilahay waa ku kufriyey toos ugu kufriyey hadduu yidhahdo xidigu wax ma keeno laakiin sababu u yahay ilaahay sabab kama dhigin waa bidcoole haddii uu yidhaahdo xidigan roobnama keenin sababna uma ah laakiin waktigan roob alle waa na sii jiro allihii na sii jiraa na siiyey ma dambaabin qofkan waxna ma hadlay min adciyati listisxaai roobka inuu wareego ducooyinkeeda roobki inuu joogsadaa marmar ilahay laga barya ilaa roobka laftirkiisa hadduu wax baaba-asho isaga laftikiisa waa halaag marka roobka hadduu bato ducooyinaa jira ilaahay lagu tuugo oo layidhaha ilahu naga leexi roobka fiiri min adciyati listisxaai roobka inuu wareego oo joogsado ducooyinka loogu ducaysto waxaa lagu ducaysan oo nabigu ku duceeyey sala allahu alay slam markii roob ku batay allaahumma allow xawaalayna ay ijcal yeel xawaalaynaa hareeraheen walaa calaynaa korkeenna allow ha yeelin oo naga leex korkeenna allow ha yeelin allaahuma allow calal aakaami taagaga korkooda meelaha dhul u dheerka aakaamta waxa weyn jamcu akima akimada waa dhulka xoogaa meesha dalcadda meesha dalcadda meesha xoogaa dhulka u dheer yahay wey oo kor u kacsan wa diraabi diraabtana waa buuraha yaryarka ah buuraha yaryarka korkooda allow yeer tii hore buur maahayn dhulka xoogaa meesha taaggaaya allaahuma allow ijcal yeel calal akaami taagaga korkooda wa diraabi buuraha korkooda wa buduunil owdiyati waadiyaalka calooshooda allow yeel wa manaabiti shajari geedaha salkooda allow yeel allow anaga naga leex anas ibn maaliga xadiiskan wariyey anas ibn maalik ayaa wariyey ducaau ru'yati lhilaali bisha markii la arko ducadii lagu ducaysa lahaa hilaal waxaa la idhahdaa habeenka koobaad habeenka labaad habeenka saddexaad kadib haddaad aragto ku ducay mayd saddexdaas habeena aa la idhaha hilaal sida mulla cali qaari oo kaleeto waxa weye mirqaatu mafaatiix uu ku sheegay saaxiib mubaaraka fuuri tuxfatulxawadiga iyo qayrk qayrkoodba waxa weye hilaal waxaa la idhahdaa habeenka koobaad habeenka labaad habeenka saddexaad waxaa laga keenay min ahalla codkiiu kor u qaaday saddexdaas habeenay dadku isku sheegan bisha waa dhalatay waa dhalatay kadib waa la aamusa marka saddexdaas habeen hilaala la idhaha wixii ka dambeeyna maxaa la idhaha bisha magaceeda qamar marka saddexdaas habeen haddaad aragtaad ku ducaysani waxaad leedahay allaahu allah akbaru wax walba ka weyn allaahu alle ayaa akbar wax walba ka weyn aad ku bilaaben horta waa hal mar allahu akbar kadib waxaad leedahay allaahuma allow ahillahu noogu dhali calaynaa korkeenna allaahuma allow ahillahu noogu dhali calaynaa korkeenna bilamni nabadgelyo ilaahu nabadgelyo noogu dhali waliimaani ilaahu iimaan noogu dhali wasalaamati wasalaamati ilaahu nabadgelyo noogu dhali oo bisha ilaahu nabadgelyo noogu dhali walislaami islaamnimo iyo anagoo ilaahay u hoggaansan ilaahu bisha saas noogu dhali watawfiq watawfiiqi waafajin ilaahu noogu dhali limaa shay aadna waafajido tuxibu aad jeceshahay rabbana yaa rabbanaa rabbigeeniyo oo watardaa aad raalli ka tahay rabbunaa aad leeda annaga rabbigeen wa rabbuka adiga hilaale rabbiga allahu alla wey annaga iyo adiga bilyaho alla noo wada rabbiya saasaad leedahay cabdullaahi bni cumar ayaa weri xadiidkaas waxaa laakiin muhiim ah marka aad ducadan akraydo bisha xaggeeda u jeesan maydi ducada qibladaa loola jeestaa meel kale loolama jeesto waxaana af arrintaas muhiimkaa waxa weeyaan baraarujiyey alcalaama sheekh naasirdiin albani raximahullah tacliiqa uu ku leeyahay kelimu dayib ayuu tambiih yiri wuxuu yidhi dad badan waxa weeyaan bishay u jeestaan markay ducadan akrinayaan waxa weeyaan sida waxa weeyaan kamaa yastaqbiluuna bimithli alqabr sida qabrigaba ay ula jeestaan y wuxuu yidhi marka wa kullu dalika laa yajuusu ma banaana ha u daliila limaa taqarara fi sharci waxa u daliila waxa sharciga ku sugan annahu laa yustaqbalu biducaai ilaa maa yustaqbalu bisalaa ducada lalama qaabilo qiblo kale maleh ilaa salaada meesha lala qaabilo maahan qiblada waxaa ducada waxaa qiblo u ah waxa weeyaan qiblada ayaa qiblo u ah ducada siday salaadaba qiblo ugu tahay markaasuu yidhi wamaa axsana maxaa ka wanaag badan aharka ibnu shayba ibnu abi shayba musanafka uu ku wariyey mujaladka labiyo tobnaad safxada sideedaad ilaa safxada koob iyo tobnaad cali bna abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi idaa ra'a alhilaala falaa yarfac ilayhi ra'sa qofku markuu bisha arko yuusan madaxiisa kor ugu taaginoo bisha xaggeeda u jeesan inamaa yakfii min axadikum an yaquula rabbi wa rabuka allah qofka intaasaa ku filan cabdullahi bni cabaasna wuxuu wuxuu nacay qofku inuu bisha u istaago laakiin wuxuu waa ka jeesan kasu ducada akrin marka aahaartaas qiimaha badan ayuu soo raray shiika raximahullah wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed